wuxuu naqliyay ibraahimu nakaci iyo shacbi markay meel ku kulmaan ibraahimu nakaca salaani inaanu hadli jirin ba bal bacd alculamaa ayaa waxay karaheen ba beled iska daa majlise beled uu isagii markaa uu joogo axad kaga awlaysan cilmigan ama da-diisa ha noqoto ama sabab kaleba e inay xadiidka ama axaadiidka ku nashriyaan bay bacdigood karaheenba yaxya ibnu muciin baa laga soo naqliyey inuu yidhi idaa xadatu fii baladin fiihi midlu abi musirin fayajibu lilixyati an tuxlaq macnaa haddii aan beled abu musir oo kale uu joogo nin macruufayo imaam ahaa isaga kana weynaa markaa ninkaasoo kale uu joogo anigan axaadiid kuba aqriyo waxaa waajiba garhkayga in la xeero waktigaasna waxa weeye dee horta waabaynay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh tu amre waa tawfiiru lixa xalqigeediiyo waxyaalahaasna rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee si aanay mushaabaha lilmajuusiya u dhicin waaba diiday uu inoo inaga nahiyeyba bal iyaga agtooda dee haddii lado kolkol shaksi la tacsiirayaabay tacsiir ama waxyaalaha lagu casirayaaba taa lagaba dhigi jirayoo wuxuu idhi garhkayga in la xeeraa waajibo ujeeddadu ficilkaa aan fiicnayn ee xun in layguga sameeyo oo la ciqaabo laygu ciqaabo bixalqa lixya maantana bal iyadii oo laga dheeraada ama bilaad baabay maka dee ayaaba xataa maalmo dhaway idaacaduu sheegay in dadka qaarkood lagu qasbay garhkood ina xiran si jazairiya kaba dhacday dhawaanba markaa tan iyagoo arrinta ay ta ka dhigayaan ama haddii ay dhacday masar iyo meelo qaarkood haddii la arka shaab gadhaba markaa daaira xamraa la dhigi jiray macnaa daba socod iyo waxyaalahaas ninkan laga daba shaqayn jiray bal haddii laguma arka taas waxa weeye de waana shayga diintu ay dadkii fartayba ama rasuulku kuma adkeeyey ciqaabna wuxuu leeyahay taas in layguma ciqaabo ayaaba waajiba haddii aan taas oo kale la imaado qolooyin kalena hadaltaa ku dhow ayay la yimaadeen haddaba waxaana mufaadka ama waxa hadalkoodaasi faa'iideynaya uu ahaa kol haddii beledkii uu joogo axad isaga kaga awlaysantan ama meeshii uu joogo axad kaga mudan inay dee isaga karaaho ay tahay fii xaqii taxdiidkaasba ayaa kalaamkoodaasi yahay markaa suuudiyada taas waa diidan yahayba waxaana uu la iman doonaa bal waxyaalo taas dee daliil u noqonaya oo wuxuu leeyahay karaaha ma aha khilaaful awlana ma aha iyadoo beledkii ama meeshiiba shaksi kaga mudani uu joogo kaga awlaysani inuu axaadiidtii nashriyo wixii u daliilahaana isagaa markay noogu sheegi doona marka wuxuu uhi waman yuxadid ruuxa isagoo xadiidka sheega ee aqriya walxaal hunaaka meesha awlaa ay awlaa minhu weye mid kaga mudan oo ka awlaysan oo kaga xaqlaba taxdiidkani uu jiro falaysa maa nin taxdiidkiisaasi waa taxdiidu icdilu huwa aqrab litaqwa kale waa huwa cadligaas dee icdilu laga fahmaya ayaa aqrab litaqwa tanna waa huwa taxdiidkaas dee yuxadidan aan ka qaadanayno ina lafti taxdiid inooma horeyne kuran karaaha ma aha makruh ma aha aw khilaaf alawla walaa khilaaf alawla khilaaf alawlana maaha oo macnaa karaahana waa wixii daliil maqsuudi u yimaada dee marka ama nahy mis dee daliil gaar ahaaneed u yimaado nahy maqsuudi meesha uu jiro khilaaf alawlana waa inaan dee nahy sidaasa looba hayna laakiin laga fiican yahay uun haddaba karaahana ma aha wax markaa laga roon yahay unna maaho khilaafulawla lagu tiriyo marka wuxuu dhaha adaakan oo waa inaanu karaaha ahayn walaa khilaafalawlana ahayn huwa alarjaxu isagaa qo raaja rujxaan badan kan baa ka raajaxa ah waayo dee waa taan soo sheegnay qolooyin karahay ama ku tiriye karaaha inay tahayba taas haddaba hada huwa alarjaxu isaga ah qowlka rujxaanta badan wasawaabu isaga ayaana sawaab wey oo idlaaqu taxdiid bixadrati alawlaa bixadrati alawal baanu rigtay marka cibaaradaas soo naqlinaya halkaa wa sawaabta qabashadeede waa bixadrati alawlaa laysa bimakruhin wey oo markaa idlaaqu taxdiidi bixadrati alawlaa waa kii mudnaa ee shaksigan kaga mudnaa xadradii u shaksigan taxdiid lama yimaadaa ma ahaanin makruh maaha khilaafu lawlana ma aha marka wuxu uhi hada huwa larjax wa sawaabu marka wuxuu idhi isagoo wax markaa taa daliil u noqonayo sheegaya cahdanebiyi xadatha saxaabu cahdanebiyi isulkhaafid waabu ku nasbisanayo fii cahdi nebiyi wey macnaa waqtigii rasuulka xadatha way warrameenoo axaadiis bay sheegeenoo way fatwoodeen asaxaabu asxaabtii rasuulka oo waqtigii rasuulka asxaabtii isagoo rasuulku jooga ayay asxaabtiisii kuwa ka mid ahaa ay fatwoodeen sidee la yidhahnaa marka uu saxaabada mabxadkeeda aan gaadhno waxaan arki doonaa qolooyinkii waqtigii rasuulka fatwoon jiray ayaan arki doonaa ee rasuulkuu joogaba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyagu fatwooday waxaaba markaa iminka axaadiistay kaba qaateen culimmadu taas kaba mid ahaa xadiis markaa kuba yimi dee laba nin oo rasuulka isula yimi oo arrin baa dhex martayba waxaana ahay arrintu ahaydba malaa mid ahaan inan uu dhalay ayaa ka kale u shaqaynaya oo casiif ama ajiiru ahaa casiifkii ama ajiirkii baa haweenaydiisii markaa u tegay kii kale ee ajiirka loo ahaayo kala sinaystay arrintiiba markii hore dee arrinta ay soo baxday baa kii dhalay inan uu isidhi bal inankaagan dee rajmina kala baxso malaa dee ixsaanna waa soo marag gees kalena iyo fadeexabo isagii buu xoolo siiyey arrintii intaa lagu daayo adigu haddana way isula yimaadeeno markaasa waxaa ku sugnaa markii uu yidhi in uu arrinta sheegayay ninkii markaa inanka dhalay ayaa wuxuu yihi waxaan weydiiyey ahlalcilmi dadkii iyagu cilmiga u helkaayo waxay ii sheegeen in inankaygu me inankiisu markaa muxsan mu ahayne inankaygana jildi korkiisa yahay rajmiguna uu naag ninkan naagtiisa dee korkeeda uu noqonayo naagtana dee muxsano ahayde la rajminayo markaas baa rasuulku kalaba xukumay oo wixii uu ka qaatay ee adi ama waliidaba ahaa ayuu dib ugu celiyay haweenaydina cid buu u diray bal iqraarkeeda soo weydiista qirashada ninkeeda qiranayay inay sinaysatay iyo tani waxyaalahaas iqraar uma noqonayaan lagu rajmiyo ama dee xad lagu ogey iyada iqraarkeedu bay markaas ay noqonaysaay bal markaa ninkii baa wuxuu sheegay iyadoo rasuulku joogay inuu yihi dadkii ahlucilmigaabaa tan ii sheegay waa fatwo dee loo fatwoodo masaladii xukunkeedii loo caddeeyo loogu fatwooday wa rasuulkuna uu joogaa salawaatullaahi wasalaamu calayh oo dadkii u fatwoonayeyna rasuulkii dib ugumay soo celin u tagmay oo dhan isagoo u tegi karayeyba marka waa waxyaalihii ay dee culimmadu kaba qaateen in ay jirtay dee taxdiid ama alfatwa iyadoo rasuulku jooga saxaabada bacdigood ka dhacaysay haddaba taas baanu sheegayaa oo cahdi nebiyi rasuulka ilaahay waqtigiisa fii cahdi nebiyi xadaa way warrameen aصaxaaba waa saaxib baa صaxaabi lagu jamciya sia jaayicba jayaac loogu jamciyo wa fi صaxaabi wa fii cahdi صaxaabi asxaabtii rasuulka waqtigoodiina xadaa way warrameenba alatbaacu dadkii atbaacdaha oo saxaabadii rasuulkoo joogta sheekhadoodii ay joogaan ayaa dadkii taabiciinta ana ka mid ah culimmadoodii ahaana ay u fadhiisteenba nashrin cilmi ama sheegideed iyo faafinteeda ay uba fadhiisteenba oo iyada taasna waxaa halkan sooba naqlinaya beehaqi baana wariyey madkhalkiisa ibn saciid ibnu jubayr ibnu cabaas uu ku yidhi xadis markaasuu ku yidhi uxadis waa anta shaahid maxaadiis baan aqriyaan dad u sheegaa adigoo joogo markaas buu yidhi walaysa min nicam illaahi calayka an tuxadida waana shaahid miyaan ilaahay waxyaalaha uu kugu nicmeeyey ka mid ahayn inaad aadigu axaadiis maanta sheegaysood aqrido anigoo joogo oo haddii dee khada kaa dhacana aan kuba barayo oo aan kuu sheegayo wixii khadiya ahaana bal adigu markaa saxaabadii rasuulkaoo joogtana waxaa fatwoon jiray cilmina faafin jiray xadiidkana sheegi jiray taabiciintii ayaa sheegi jiray saa daraaddeed dee markaa khilaaf awlaa iyo karaahatoona ma aha shaksi ka awlaysan shaksigan oo beledkii ama makaankii jooga inuu axaadiisii sheega wax dhiboo ku sugan ima jirto wey yakaadu waxaan u dhowaanayaa oo dee arrinku fiihi waa noocan fiigiisa waa taxdiisi dee waxa weeyaan ba taxdiiska uu shaksi dee laga mudan yaho laga awlaysan yaho uu xadiiskii sheego kan fiigiisa an yuraa in laba arko alijmaacu ijmac oo dee marka leega camalkii badnaa ee dhacay ama kaa saxaabada ha noqdeen taabiciintii ciddii ka dambaysayba ha noqdeen oo dee rag aada u badan oo kaba dambeeyey iyagoo mashaayikhdoodii ay joogaan iyagoo axaadiis nashrinteeda ay uga fadhiisteen bal mashaayikhdoodii ay wax ka wariyeen iyaga naftoodii dib ay ugaba wariyeen marka taa la eego waxaabay arrintu u dhowdahayba ee in ijmaac lagu ijmaacsan yahay inaanay khilaaf alawla ama karaantoona ahayn laba arko weeye dee khilaafkaa yare hore aan haba jireena wey oo markaa yakaadu wuxuu u dhowaanaya bimacnaa yaqrub weeye oo markaa uu u dhowaanayaaba waa xagga marka leega fiihi ay fi taxdiidi bixadrati man huwa awlaa kan ama aan hayne taxdiidka bixadrati man huwa awlaa an yuraa in la arka alijmac ijmac lagu ijmacsiya calaa ficli samayn la sameeyo oo lala yimaado taasba wey lala yimaado waa taa dee saxaabadii taabiciintii iyo atbaacdoodii iyo kuwi kasii dambeeyaba ay la wada yimaadeen وهو على العين إذا منفرد فرض كفاية إذا تعدد وهو تحديث وعلمga نشhrintiisa ama xadيidka faafintiisuba على العين أي caynta korkeed ayuu ahado macnaa waa fardu cayn buu noqonayaa shaksigii fardun cala alcayni weeye fardu cayn ba ayuu yahay shaksiga ayuu farad ku noqonayaa idaa manfarada hadduu gooni noqdo oo shaksigaasi keligii yahay oo macnaa beledka haddii ma joogo cid u helo cilmigan oon isaga ahayn isaga u mooye cid kaloo u heli beledkan laga heli maayo markaa nashrintiisa iyo taxdiidkaasi fardu cayn ayuu ku noqonayaaba wey fardu kifaayatina weeye wahwa markaa taxdiidkii oo taxdiidkii u celin fardu kifaayatin kifaaye faradkeed weeye idaa tacadada shaksigii muta'ahilka ahaa ee arrintan ehelka u ah hadduu tiroobo oo mid uu ka badan yahayna markaa fardu cayn weeyo hadday guud ahaan ka wada tagaanna way ku dambaabayaan laakiin mid keliya haddii uu kaba tago ama iyadoo la weydiiyey aanu tii laba iman kuwii kalena ay u qumayaan fardu kifaayadii ee kaasi kuma dambaabayo oo markaa waxa weeyaan hadduu shaksigu waxa macrifada u leh ehelka u ah cilmiga nashrintiisu uu keligii beledkaa yahayna fardu cayn bay ku tahay isaga marka caynkaasa nashrintiisa iyo taxdiidkiisa inuu u fadhiista iyo sheegidiisuba haddii laakiin ay majmuuca jirto macrifatan u leh oo markaa shaksi keliya aanu ahayn ciddii macrifada u lahayd beledkan markaa fardu kifaaya noqonayaa nashrin taxdiidkii ama faafintiisii way waawa markaa taxdiidkii damiirka taxdiidkaayo xadisii hore aan ka qaadina u celiyo ama xadaadama wahuwa taxdiidkan waa cilmigan sheegitaankiisan ama xadiidka nashrintiisu calalcayni ay fardun cala alcayni weeye wuxuu farad ku yahay caynta oo fardu cayn buu noqonayaa idaa manfarada shaksigii muta'ahilkaahee waxaan ehelka u ahaayee macrifada u laha hadduu keliyoobo uu keligii yahay beledkaa waxa joogaa fardu kifaayatina weeye fardu kifaaya idaa tacadada hadduu tiroobo ciddii iyagu macrifada u lahayd ay markaa mid ka badan yihin wey waman cala alxadiidi takhliidan yakaf liharamin aw licaman wa dacfi kafwul waman shaksiga yakaf ka cabsada cala alxadiidi xadiidkii uga cabsado takhliidan takhliid oo cala alxadiidi baadoon iyo khafta dambey ku tacalluqayaa dee waa kollay wasanka ayaama dee keenaya shicirkan in waxyaalahan san loo horraysiiyo haddaba waa mar ruuxa yakaf isagoo cabsado oo ka cabsado cala alxadiidi xadiidkii ugaba cabsanaya takhliidan isku dar iyo takhliid ujeeddadu waxaan riwaayadiisii ahaynba inuu wariyo oo markaa dee wax takhliid iyo isku markaa wixii ay iska dhehgalaan oo iskaga darsamaan oo waxaan xadiidkiisii ahayn ama riwaayadiisii ahayn ama riwaayadiisii aba adee sideedii aan ahaynba inuu wariyo sidii u ahaa aanu ahaynba u wariyo taa ka baqanaya haramin gabow uu gaboobay daraaddeed uga baqanaya aw licaman indhala-aan oonu dee markaa indhala iyo kutubtii uu markii hore hagaag u muraajacayn jiray aanu muraajacaynba karahaynba iyo dacfi taagdaro kale ku timi xaggii xifdigiisa yaani waxyaalahanba kaga imane kafa waa ka joogsanayaa taxdiidkii weeye oo macnaa shaksigu kol hadduu markaa u maleeyo ama uu ka cabsanayo inaanu xifdigiisii iyo idqaankiisii sidii horena ahayn isbedelba uu ku yimi oo takhliid iyo waxyaalaha uu ka baqanayo oo markaa ama gabow daraaddii ha noqoto indhala-aan ama dacfi kale markaa wuu daynayaa faruhu ka qaadayaa xadiidka sheegitaankiisiio waayo waxaa dhici karta dee waxaan xadiidkiisi ahaynba inuu wariyo markaasoo dee taas isagiina aanu inay waa kanoo dacfi baa ku yimiba ee markaa aanu waxnu baraarugin oonu ogaan dadkiina aanay garanba haddaba kaas waa iska daynayaaba wey marka iyada muddo halkana lagu xadaynayaa ma jirto ee wuxunbay dee dadkuna isku waqti ma isku si ma aha bal dee marka ay waaweynaadaanba ayaa shaksina haramkii iyo kharafkii baaba u soo degdegaya oo isagoon markaa da-diisuba aanay aada u sii weynaanin ayaa xifdigiisii iyo garashadiisiiya waxay nuqsaamayaan dadna iyagoo aada u waaweynaado cumrigoodii dheeraaday baa caqligoodii iska taam yahay garashadoodii iyo xifdigoodi iyo dabdigoodiina aan isbeddel ku iman saa daraaddeed waqti lagu xadaynayaa ma jirtee wuxun baa la eegayaa arrintan ah shaksigu ee takhliid iyo waxyaalaha markaa uu ka baqdo inuu ka joogsado un iyadoo muddo loo xadayn ama imaamka raamhurmusi la yidhaha ama ibnu khallaad had iyo goor magacan kutubta waa u yimaadaa ee ibnu khallaad isagu siddeetan iyo waxyaalahaasuu ku xadeeyayo iyadna dee madino ayuunbay u noqonaysaa walow ay taa kuma radiyeen madinay u noqonaysaa wey oo markaa waxa weeye isa dee ciraqi baalfiyadiisa u kaba cabiro wayanbaqi اlimsaaku in yaksha alharamu markaasaa wuxuu idhaha wabithamaaniina bnu khallaadin jazm sideetan buu ina khallaad jazmiyeyoo markaasaa wuxuu hadda yidhaha fain yakun haabita alcaqli lam yubal ka anasin wamaalikin waman facalbun oo haddii laakiin caqligiisa uu isagoo siddeetan gaadhay sugan yahay xifdigiisa uu taam yahay waxba taadan lagama gelayo looma abadiye looma aba yeelaye waa iska wadanayaa taxdiidkiio markaasuu soo qaataa dadkii bacda thamaaniin iyagu dee cilmigan ama xadiidkanba sheegayo anas ibnu maalikiyo malik ibnu anas imaam daar la jirayo qolooyinkii kale la midkaayo markaasuu haddana weliba raaciya walbadawiyu walhujaymiyu wafian kadabariyi ma xadatuu bacda mia saas cibaaro saasoo cabira bimacnaa bagaw imaamkaa la idhaaho iyo hujaymi ninkaa oo la yidhaho isagoo boqol dhaafay isna axaadiisa aqriyayay iyo imaamkii qaadigii markaa waxa weeyaan abutayib adabari iyo shahiirkaa faqihii shaaficiyadaba ahaa qolooyinkaas oo dham iyagoo boqol dhaafay ayay haddana sarafi sarafiyabaa ka mid ahay ayay xadiidka nashriyeen waayo caqligoodaa sugnaa xifdigoodi isma bedelin markaa shaksigu hadduu haabit alcaqli yahay waqti loo xadaynaya ma jiree dhib ma laha laakiin kol hadduu ka baqdo takhliid markaa iska daayo weeye hujaymigaas bay soo naqliyeen isagoo boqol dhaafay iyagoo xifdigiisa bal ku hubsanaya ama jirrabaya inay bacdigood markaa yidhaaheen laljabana xadfuhu min fawqihi kalkalbi yaxmi jildahu birawqihi bayd buu ahaa shaciroo dee macruuf ahayo arrin waxaanu ahaa kalithawri yaxmi jildahu birawqi rawqna geeska weeye markaasuu ay u bedeleen halkii thawr bay alkalbi uu ka dhigay waxay eegayeen boqol buu dhaafay axaadiis baa lagu dul aqriyaya bal xifdigiisu suu yahay markaas baa kii dee markaa baydka aqriyaya wuxuu halkii athawr buu alkalbi u bedelo ina aljabana xadfuhu min fawqihi kalkalbi yaxmi jildahu birawqi markaas baa wuxuu aa yidhi macnaha quli thawra ya thawr macna waa aadna waa loola yaabay bal balnaa dihdigiisii iyo dee xifdigiisa aad iyo aad u fiican oo markiiba uu baraarugood tu yihi quli thawra ya thawr macnaha thawr dee thawr yahow cibaaro saas waa boqolna waa dhaafsanaa haddaba shaksi hadduu xifdigiisu sugan yahay daab markaa caqligiisuna taam yahay dhib ma laha laakiin marka uu takhliid ka cabsado iyadoo muddo gooniya markaa loo xadayn ha iska daayo waman ruuxii cala alxadiidi ay yakaf cabsada cala alxadiidi xadiidkii takhliidan takhliid uga baqda liharamin gabow daraaddi aw licamanin dhalaaniyo wadacfi kafa waa ka joogsanayaa wey waman ataa xadiida walow lam tansalix niyatuhu fainaha sawfa tasixbu waman ruuxii ataa ay ataa ilayka kuu yimaada ninkan muxadiska ahu ee cilmi dalabkii kugu yimaada xadidhu u waran waxaanay xarakaysan xadada kuwa kale saasaa xarakaysan bal dee sharaxu labadaba u ixtimaali karaayo waa kan dee xadadahu adigu markaa xadiid u waranba oo xadiidkii u sheeg walow lam tansalix yaanay fiicnaanba niyatuhu niyadiisu yaanay fiicnaanin been waayo fa inaha niyadu ama shaksigaa daalibkaa niyadiisu sawfa tasixu way hagaagi doontaa waqti dambe ayay iska fiicnaan doontaa cilmigan marka ogaagu dhex galo cilmigani la mid maa dee culumtii kale sida dee culumta adabkiiya luqada iyo bal dee fiqiga qayb markaa qaybo kamida iyo waxa weeye waa kan zawaajir badan tarqiib iyo tarhiib badan kulansaday waxyaalo badan iyo nusuus badan oo dadka ikhlaas ku xambaaraysa riyo iyo sumcaya waxyaalaha uga digaysa iyo taas baa had iyo goor kusoo noqnoqonaya shaksigu markuu cilmiga caynkana ku dhex jiro de waxaa la rajaynayaa marka dambe niyadiisu inay fiicnaato taas baa la rajaynayaay niyadiisu aan waqtigaa fiicnayn ha ugu diidin markaa wixii uu kaa dalbayo dee inaad isagii aada u fuliso ah taxdiidkii oo markaa beydka macnihiisu wuxuu noqonayaa haddii shaksi daalibibo uu ku yimaado ninkan daalibkii niyadiisi ma fiicno dee ilaah daraaddii uma dalbayaba cilmigii qarad kale ayuu u dalbayaaba niyadiisi ma fiicno ikhlaas baan jirin sidaa ka muuqata haw diidino ha odhan dee kol hadduu shaksigu ujeedo kale ka leeyahay qarad kale ka leeyahay ikhlaas aanu jirin niyadiisu aanu fiicnayn anigu xadiidkii uma sheegaya ha odhan waayo waxaa la rajaynaya o niyadiisu marka dambe cilmigan uu muddo ku dhex jiro inuu cilmigani ku xambaaro ikhlaas oo niyadiisu ay fiicnaato ay wanaagsanaato markaa wuxuu yidhi faqad rawaynaa waan warinay can kibaarin rag waaweyn waxaan ka warinay oo jilla waa aymo waaweynun waa isla mid kibaariya jilla dee waa cidaam markaa jilla jimta kasirsantahe jullaman abaa waa diiday oo calaynaa annaga korkayaga alculmu cilmigii ilaa lilaahi waay ilaa an yakuuna lilaahi inuu ilaahay daraaddii unu sugnaado mooye wax kale uu iska diiday taas baanu rag waaweyn ka warinay oo waxaa jirta dee aimo kollay khazaali bay in badan u tiiriyaane laakiin isagu naaqilun buu ahaa sida kitaabkiisa ku sugan exyaabe ayaa waxay dee aimo hore ayaa waxay yidhaaheenba dee hadalla isku dhowdhowoo markaa bacdigood ama alfaadihiisa ama bacdigood dee kalamku ka mida hadalkooda طلبنا العلم لغyر اللahi fأbى عlaynا العلم faأbى العilم إlا للahi مaعnaa وan yakuna ilا لlah oo markii hore dee qaradka yagu ama niyada yadu may fiicnayn ilaah daraadii umanaan dalbayn cilmiga ee markii cilmigii aanu dhex galnay eanu hagaag dee u laasimnay ayaa cilmigiina tusay ilaahay dariiqiisiio wixii kaloo dhanbana waa naga joojiyey oo cilmigii baa iska diiday inuu ilaahay u sugnaado un mooye oo macnaa dalabka iyagu markaa ilaah daraaddii ahaado un mooye wax kale ayuu iska diiday oo macnuu waxa weya cilmigii markay ku dhex jireen muddo ayaa cilmigii muxuu ku xambaaray dee inay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan inay umuurahooda dhammaantii dee isaga ay ama umuurtooda dhammaanteed ikhlaas ula yimaadaan niyadoodii inay fiicneeyaan qalbigoodii inay aqraabdii dunawi ka dayraan taas baa cilmiga ku xambaaray markii horena tii dalabkoodii waktigay dalbayeena cilmiga bilaabayeen arrintoodu taamay ahayn haddaba kol hadduu cilmiga yahay sharciga ah wuxun baa la rajaynayaa shaksiga daaliba cilmiga ahaa niyadiisu marka horeba yaanay fiicnaan oo walow dee daaska waktigan ama dee intooda badanba niyadaas fiican laguma dalbeen in ay marka dambe fiicnaato filma'aal ay wanaagsanaatee adigu niyadiisoon hagaagsadeen daraaddeed oo ugu diidin ee adigu markaa gaadhsiiyin cilmigii waman ataa ruuxii yimaada ee ataa ilayka xadid weeye waxa weeyaan ku u waran oo xadiidkii u sheeg walow lam tansalix yaanay fiicnaanin niyatu niyadiisu yaanay fiicnaanin be waayo fa inahaa niyadu sawfa tasixu way hagaagi doontaa oo waxaa la rajaynaya inay hagaagto marki dambe faqad rawaynaa waan warinay can kibaarin waa rag waaweyn oo jilla macnaa cudaama waaweyn oo aimadii diinta ayaa waxaan ka warinay inay yidhaaheen waa qowlkooda ay yidhaaheen abaa waa diiday calayna alcilmu wey annaga korka anaga alcilmu cilmiguna abaa faacilkii abaaye ila lilaahi wa an yakuuna ila lilah wey inuu dee ilaah daraaddii un u sugnaado un wax kaleba uu iska diiday oo cilmigaa markii dambe nagu xambaaray taqwo iyo khashye iyo ikhlaas iyo ilaahay subxaana wa tacaala wixii noo dhawaynayo ku dadaalo iyadoo markii hore aanu qaradkan u dalabnayba aanay taasba ahayn haddaba taasaa la rajaynayaaye adigu haw diidin ee cilmiga gaadhsiiyin wey walilxadiidi alquslu wاtadahuru wاibu wاsiwaaku wاtabakuru ay wayustaxabu waxaa loo suneeyeyba oo fiican lilxadiidi liqira'ati alxadiidi xadiidka aqrintiisa nabowga ah alquslu maydhasho loo maydho iyo watadahuru dahaaro qaadasho la dahaaro qaato oo cadfa caamin calaa khaas oo tadahurkiiyo weysadii iyo tayamumkiiyo waxyaalahaasna tadahurka qaybihiisii bay kaba mid yihiinba taasna waa loo suneeyey iyo watiibu tiib oo wax udgoon oo markaa fiican ama udgoon dee marsasho la marsado badankiiyo thoobkiiyo waxyaalaha loo isticmaalo iyo wasiwaaku cadayasho la cadaydo iyadana waisticmaalu siwaak baa loo suneeyey iyo tabakhuru tabakhur isbakhuurin oo bakhuur waa dee cuudkiiyo waxyaalaha ududgoon oo la isku soo bakhuuriyo ama dee dharkiiyo waxyaalaha ama badanba ha noqotee umuuraha caynkaasa ayaa xadiidkii loo suneeyey macnaa waxa weeye waa aimadeennii ayaa allaha ka raalli adee waxyaalihii ay la iman jireen bay ahayd xadiidka rasuulkana aad bay u weynayn jireen bacdigood iyagoo wayse qaba mooyaane asalahaan xadiid may sheegi jirin imaam maalikiya ayaa laga soo naqliyey marka loo yimaado dadku hadday doonayaan masaa'il waa masaa'ishii fiqiga ahaydna dee uu soo bixi jiray uun hadday xadiid doonayaan oo dadku ay u jeedaan xadiidna marka hore umuu soo bixi jirin horta waa maydhan jiray darkiisa ka ugu fiican buu qaadan jiray waa is soo bakuurin jiro bakuurkaa bal dee intaa majliska fadhiyo dhan baa la shidi jireen markaa dee waxaa udgooniya waxyaalahaas uu soo isticmaali jirayoo isagoo hay-adiisi taam tahay umuuraha la yimi ayuu markaa soo bixi jiray axaadiidii rasuulkana uu sheegi jirayba marka waxaana isaga lagaba soo naqliyey inuu yidhi iyadoo tan la weydiiyey uxibu an ucadima xadiida rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam xadiidkii rasuulka ilaahina weyneeye ayaa jeclay oo anuu daahira un mooye si kale aan xadiidkiisa u sheegin qataadatu bnu dacaama ayaa laga soo naqliyey inuu yidhi لqad kaana yustaxab an laa yuqraأ aaadii an laa tuqraأ alaxaadiiث ilaa calىa طahaara macnaa waxay de waa si dee selafka waqtigaas taabiciintuba ay la iman jireen waxay dee jeclaan jireen ama iyaga hortooda mustaxab kuma ahaa axaadiida dahaara un mooye si kale inaan lagu aqriyinba weeye qolooyin kalena hadalladaasa yidhaahn haddaba markaa waxyaalahan waa iyadoo dee xadiidka rasuulka ijlaalkii ay tahay ayaa waxyaalahani ay mustaxab u yihiin markaa dersiga ama shaksiga muxadidka u dersigii gelaya inuu la yimaado oo lilxadiidi ay yustaxabu lilxadiidi liqira'ati alxadiidi alguslu maydhasho iyo watatahuru dahaaro qaadasho tatahurna waxaan leeyahay waa cadfu caamin calaa khasba iyo iibu iib oo wixii udgoonaa guud ahaan iyo wasiwaaku cadayasho isticmaalkeed iyo tabakur waa bakur isticmaalkii oo waxyaalahan dee la shitay udgoon sacuudkii waxa musarixan xaaliya isagoo dee garhkiisii iyo timihiisiiba feedhaya oo dee waa shacarkii ama iyo garhkiisiiba feedhi way wajlis fadhiisa shaksiga muxadidka w bisadrin ay bisadri majlisi majliska xaggiisa hore fadhiiso oo waa sadr almajlis majliska xaggiisa hore markaa fadhiiso waqtigaa dee markaa oo wasada majlisi mutas biadabin xaal atay adab mid ku dheehan oo si markaa adabi ay ku sugan tahay oo ama adab kamaalkeed uu ku sugan yahay u fadhiisanaya iyo wa haybatin haybo wa bihaybatin haybaduna dee waa khushuuc ay ku markaa dee ijlaal isla xididka rasuulka iyo dee rasuul taa la weynaynayo macnaa si haybo ay ku sugan tahay waxaa ku sugnaana bale malaa shaakirkiisa hay-atin baa halkan ku sugnaa laakiin alfiyada ceeraqina lafdigani waa wax ku sugan un haybatin lafdigani waa ku sugan yahi waa dee haybo iyo khushuuc iyo taasba imaam malik baa laga soo naqliyay inuu yihi majaalis lculumi tuxtadaru bilkhushuuci wasakiinati walwaqaar macnaa majaalista cilmiga waxaa lagu yimaadaa lagu soo xaadira waa khushuuc iyo khuduuc iyo waqaar iyo deganaan baa lagu yimaadaa taasba waxa weeye waa haybat mutakiyan xaal atay mid hagaag u makansanayo hagaag u fadhiisanaya calaa rutabin ama meel sare weeye rutbatin rutaba adigu meel yar murtaficawn si dadkii xaadiriintaa shaksigu ugu wada muuqdo mutakiuna dee waxa weya luqada carbeed laba macno ayaa itiku u yimaadaayo mid waa jaqelaysi shaksigu wax jaqelaysaytaa dee waa laydhaa waxaa kaloo dee mutaki laydhaa shaksigii dee hagaag u fadhiyey u makansaday fadhigiis oo kale oo xadiidkii laa akulu mutain markaa mutaki'anba waatay kuma fasireen macna mutamakin dee hagaag u fadhiistay oo doonaya qadar badan cuntadii inuu ka cuno oo fadhigiisii makansaday taas bay kuma fasireen kii kale kuma way fasirin haddaba waxa weeye sidoo khadaabiya kuma fasiro marka waxa weeyaan mutaki'an waa mutamakina fiiha o adoo dee majliska aad fadhiisatay meesha ama rutabtan uu sheegayba hagaag ugu fadhiisanayo dee isagoo dee dhinacna u jiqlaysnanan ama u iilanahaynba hagaag u makansanayo si fiican u fadhiisanayo weeye ay mutamakina fiiha mutamakina fiiha w oo rutabna waa dee rutbatin rutab oo meel sare un wayo murtafica wey walaa taqum liaxadi waman rafaac sawtan cala alxadiidi fasburhu wadacwey walaa taqum ha u kicin liaxadin axadna ha u kicin kol haddaad majliskii xadiidka joogto axaadiidii rasuulka aada nashrinayso axadna ha u kicin weeye kaana man kaana oo fa inahu makruuh dee sida markaasu de tadriibkaba kusoo naqliya karaahi ku tiriyeenba oo markaa karaahitaa kuba tiriyeen ee waxa weeye adugu hawkacin axadna weeye xagga soo shaari wuxuu ibnu salaax iyo soo naqlinaya markaa in waxa weye hadalkaas mid ku dhow inay dee bacdigood in ibnu salaax kasoo naqliyey waxaana uu bacdigood kasoo naqlinayaa shaksigii mudariska aduu kaabir ahliislaam uu kaco taa dee gaar ahaan tacdiim shacaa'irta ilaahay marka qaladkiisu yahay inaanay karaan ku sugan kolle masalada alqiyaam dee dadka ama shaksi qaadimo loo kaca waa masale iska kalaam dheer loo bacd alculamaana ay mu'alafaad ay u dejiyeen mar ragga dee mu'alafka gaar ahaan in dejiye waxaa kamida imaam nawowi oo juz buu leeyahayba oo dee qiyaamkaasiyo waxyaalaha kaga hadlo oo dee walow markaa surooyin la diidaya ay jirto haddana sida kale ikraam daraadii in ruux loogu kacay inay wax mashruucatay uu ku caddeeyo marka imaam kaleo ibnu xaji la yidhaahaa saaxib almadkal lamadal saaxib almadkhalna madkhalkiisa isaguna kollay juska qodob qodob buu taabtay isagoo dee ra'yigiisu taa kaba dunaa labadabana waxaa soo talkhisaya xaafid ibnu xajar kitaab aladab waa fatxulbaari baa kitaabuladab oo kusoo talkhiisiyaaba marka qolooyin kalena laga yaabaa inay waxyaalo ay ka hadleen ba taas oo waa masalo kolle kalaam iska dheer laba waxay walaa taqum liaxadin axadna haw kicin weeye markaad majliskaa xadiidka joogto waman rafac ruuxiisa uu kor yeelay sawtan dhawaaq kor yeelay cala alxadiidi xadiidka korkii oo majliskii isagoo jooga dhawaaq sare la yimi oo dhawaaqiisii sare u qaaday fasburu zajri u diitaas kuna inkiroo macnaha intahiru wasurway macnaha ficilkiisaa zabarahu yasburuhu wayasbiruhu min baabay qatalahu darab macnaa waa zajarahu wanahaahu weye u diid oo ku inkiroo ka zajri taas u diid wadac kana tagba xadiidkii iyo taxdiidkii ilaa inta uu mudaynayaba kalaamkaas ama wadachu ka tag dee si uu xalqadii uga baxo horta daad ilaa inta uu xalqada shaksigaasi kaba baxayo imaam maalik baa laga soo naqliyay taa inuu laba iman jiray oo hadduu dhawaaq maqlo ayuu odhan jirayba ilaah baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy marka faman rafaca sawtahu cinda xadiidihi fakaanamaa rafaca sawtahu fawqa sawtihi sala allahu alayhi wasalam kuma maa umuuraha caynkaasa marka uu shaksigu ku sugan yahay dee waxaaba dhici karta inaanu hagaagba u fahmin waxaan uu leeyahay ama lagu dul aqriaye ha iska daayo weeye oo imaam malik baa wuxuu ka dhigi jiray isagoo dariiq jooga ama taagan ama degdegaya inuu waxa weeye xadiidba sheego wuxuu odhan jiray waxaan jeclaya inaan fahmo waxaan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka sheegayo isagoo xanuunsanayaa ayaa saciid ibnu musayib imaamkaasi ahaa xadiid la weydiiyey waanu jiifo uu soo fadhiisto markaasuu xadiidkii sheegay markii adigu arrintii lala soo qaaday la yidhi dee markaa yar mashaqadan uguba sugnay tan ay iyaga sababba ugu noqdeenba weydiintana wuxuu uhi karihtu an uxadida can rasuulillahi sala allahu alayh wasalam wa ana mundajic anigoo waxa weeyaan jiifa rasuulka ilahi inaan wax ka sheego ayaa nacay ibnu muraarak iyo dee qolooyin kalena iyagoo xadiid la weydiiyey iyagoo markaa socda ayaa waxay jawaabtoodu ahaydba isaga ina mubaarak laysa hada min tawqir alcilm kuwa kale dee maqaabna macnaha hadal kasta ama dee maqaal maqaam kastaba maqaal gooniya ayuu u sugnaado tani ma aha meel kankii xadiidkiiyo waxyaalaha lagu sheegayay ayaa bacdigoodna hadalkoodu ahaa adugu bal markaa waxa weeye waxaa haddii uu shaksigu dee wax markaa daruuro oo meesha timi aanu jirin isagoo taagan ama jiifa ama dee adugu xaalo aan xadiidkii u laayiq ahaynun kuba sugan yaanu xadiidkii sheegin way walaa tuxadid xadiidkii ha sheeginba ana aqriin qaa'iman xaalatay adigoo taagan aw mudajaca mudajacan xaalatay adigoo jiifa aw fi ariiqi ama xaala kawnika fi ariiq ariiq dhexdii aad ku sugan tahay aw calaa xaalin ama se xaalo korkeeda aad kuba sugan tahay shaneec aan fiicnayn oon toosnayn oo sida dee umuuraha shaksiga xagga fahmadiisa iyo markaa tadabuhiisa naqsi ku keenaya taasba ah oo kuwaan sheegnay ay kaba mid yihiin way واftتح المجلس kاتتميم بالحمد والصلاaة والتصليiم واftتح فurفurوa المجلس مجلسka xadيiثka katتميim sida bil dhamaynta la dhamaynaya ama تطميinka iyo taamyeelka mجliska la taam yeelaya iyadoy taasna la mid tahayba بالحمد xمdi ilah ad ku xمdido iyo والصلاaةi صل aad rasuulka ku salido iyo والتسليiم السلام aad salaamto taas ku furfuro baعda qراءaة qراءة dabadeed aayin aayado qur'aana la aqriyay oo shaksi qaarioo xasano sawti uu aqriyay dabadeed wey iyagoo ducaa duco dabadeed markaa isna maxalka u laayiqa walyaku ha ahaado shaksigii muxadidkaa muqbilan mid qaabilaya oo calayhim waa ku iyagu xaadiriinta korkooda macan xaalayin iyagoo dhan shaksi gooniya ayaan u qaabilin in gooniyana ayaan u qaabilin dhammaantood xaggooda ha wada jeestabo qolabadan baydna wuxuu inoogu sheegayaa inay dee shaksiga muxadidka ahaa la farayo markaa uu majliska taxdiidka bilaabayo inuu xamdi ilaahay ku bilaabo dee wax kastaoo markaa fiican oo toosanba waa tii ahayd in xamdi lagu bilaabo salliga rasuulka iyo salaamtiisana inuu raaciyo waayo huwa rafaxnaa laka dikrak ayaaba xadiid ku yimi in uu macnuhu yahay iyadoo weliba ilaa xaggii markaa rasuulka laga markaa taa looga sheegayo dee inuu macnuu yahay laa udkaru ilaa watudkaru maci in ilaahay sidaa rasuulka uu kuba yidhi oo jibriilna waa sidada ahaa macnaha sida dikriga rasuulka loo kor yeelay baaba ah marka ilaahay subxaana wa tacaala la xusaba rasuulka ilaahayna waa la hadal qaadaya oo waa taa dee adaankii iyo tashahudkii iyo mawaadic kaleba dikriga rasuulku uu raacayo marka ilaahay subxaana wa tacaala la xusaba uu raacayo haddaba xamdiga dabadii nasolaad iyo salliba la kaalayba oo taas inuu la yimaado waxaana halkan ay dee culimmadu ay istixbaab ahaan ay u sheegaanba majliska taxdiidka marka la bilaabaya inay habboon tahayba horta aayad qur'aana inuu shaksi qaariyo oo xasana sawti u aqriyo saxaabadii rasuulka laga soo naqliyay markay dee majliskuba kulmaan ee dee waxaa inta badan hadalkooda u badnaa fiqi iyo istimbaadka iyo cilmigaas taasba u badnaa fiqunaada dee iyaga istilaaxooda orasuo khasaaribata markaa uu yidhaaho loogama jeedin waxyaalaha nimanka dee fiqi uun oo furuuc mujaradu uun loogama jeedin dee fiqigu waa fahmadii xadiinta la fahmaya guud ahaan qur-aan marka laga hadlayo wixii uu markaa madluulkiisiina la baarayo oo kale daawa fiqigiisi iyo fahmigiisii xadiidkan iyo istimbaadkiisna ama istimbaadkii dee masaa-ishii uu faa'iideynaya lagala soo baxayana waa fiqigiiba taasba marka waxa weeye haddaba majliskooda taas baa u badnayd inay aayaad qur-aana aqriyaan mooye adugu bal marka ay kulmaanna waa aqriyi jireen marka aayaad qur-aanana in la aqriyo marka ducaduna dee kolle waa duco marka adugu maxalka u munaasibona ma duco lala yimaado iyadoo waqtiga caynkaasana taas baa adugu habboon wey waftatix furfuraa almajlisa ka tatmiimi sida taamyeelka taamyeelkana wuxuu wadaa marka majliska la dhamaynayana alxamdigii iyo dee salligiiiyo in dib loogu laabmo weyo lagu khatimo majliskii wey bilxamdi xamdi ku furfuro wsalaati watasliimi ku furfuro bacda qira'atin qira'a dabadeed liaayan aayaad qur'aana la aqriyey dabadeed wey waayo wa duca iyo duco markaas ay wabiducaa badhe ducana ku furfuro halka horeba raaciyo oo bilxamdi ku furfuro wasalaati watasliimi iyo wa ducaa wabiducaain duco oo dee markaa kollay salliga iyo salaamta iyo xamdiga raacaya taa ku furfuro majliskii wey walyakun markaa ha ahaada shaksigii muxadidka ahaa muqbilan calayhim muqbilan mid qaabilaya calayhim wa cala alxaadiriin dadkii xaadiriinta maca marka bacd alculamaana dee iyagoo dadkiina ay ka horreeyaanba iyagoo xagga qiblada u jeedsan jireen kuwana dee waxa weeyaan qiblada iyagoo malaa dee khadiibkii waxyaalaha uga qiyaas qaatay iyo rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh la arko dee axwaal badan si laga soo naqliyey in markaa waxa ama dee axwaashiisi aan naqli sidaasiba jirina sida uba badnayd oo dee markaa salaada tukada hadduu majliskiisii fadhiisto iyagiibuu usoo jeedsanayey iyaguna dee markaa rasuulka iskuma soo xerayeen laakiin xaggooda usoo jeedsanaya markaa kolley qiblada mustadbirkeedunbuu ah ayaa in dee markaa isagu xaggoodii usoo jeestay isagoo qibladii xataa dhabarka uga duwaya ayay bacdigoodna markaa ay la iman jireen ama ay doorteenbe adugu waxa weeye uun iyagii dadkii guud ahaan ha wada qaabilo halkanna wuxuu soo noqlinayaa isagoo walow dee matniga ay ku sugantahay walow yakun muqbilan laakiin shaarixu raaciyay mustaqbilan lilqibla ayaa xadiid ibnu cumar oo akramu lmajaalisi mastaqbila bihi lqibla waxaana weeya xadiid daciifa sida jaamicu sagiir iyo sharaxiisaba ku sugan waxaana uu raaciyay xadiid kaloo abi hurayra ina likulli shayin sayidan wa ina sayida almajaalisi qibaalat lqibla taa lafdigan oo markaasana adigu horta ma garanayo bal xadiidkan xadiid ku dhowna dee abi hurayra uma tiiriyaan ibnu cabaas baa weriyo xaakim iyo kitaabkiisa kuma sugan lafdigiisuna yahay ina likulli shayin sharafan wa ina sharaf ashraf almajaalisi dee qibaalat lqibla ama istiqbaal lqibla oo marka halkan sayidan bedelkeeda sharafan la yidhaha isaga naftiisu xaakim walow dee mustadragiisa kusoo saaray laakiin dahabi talqiiskiisa labadnaba midna matruukiyo midna wadaac ba yahay ayuu ku sheegay sanadkiisa inuu kusugan yidhaha xadiidkiisa waa ku burayba dariiq kale adigu markaa khadiibna jaamiciisa waa kusoo arooriya isagoo dariiq kaleo kaa aan hayn aan sheegayo laakiin xadiidkiisna guud ahaan lafdiga kalena daciif buu ku yahay ama lafdigan sayid adigu dee imaka haddaanu ahayn sharaf iyo weliba dee iyadoo abi hureyra xadiidkiisa weliyo kan imaka anugu ma garanayo waliag laakiin xadiidkaasaa jiro dee kollay kanun la midoo la arko inuu kaasun yahay waliyakun muqbilun calayhimu macan haddaba ha ahaada mid qaabilaya calayhim macan ay jamiican iyagoo ama mujtamicina wey waratil tartiili alxadiida xadiidka tartiili oo markaad xadiidka si degan oo markaa la fahmi karayo taa u aqriya hadedejinin markaad xadiidkii aqriyayso si hagaag loogu fahmo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taas baa inuu dee lam yakun yasrudu xadiida ka sardikum caaisha ayaaba lafdigeedu kaasi ahaa rasuulku inamaa kaana yuxadidu xadiidan low caddahu lcaaddu axsaahu iyadna lafdi kale ayay lahayd oo iyada lagaba wariyey hadal markaa fasli oo bayina oo shaksi kastaaba xifdihi karaya ayuu xadiidka u sheegi jiray haddaba tartiile wacqid majlisa wacqid markaa qabo majlisan majlis qabo weeyo yowman maalin biusbuucin ay fi lusbuuce maalin dee usbuuca ka mida majlis markaa xadugunu daamaad u qabataana liliblaahi yeedhin xadiidka la yeedhiyo itisaa iyo itisaan dayasho aad dadkii akaabirtii culimmada aad kuma dayanayso oo waxa way horta dee xadiidka nashintiisa guud ahaan iyo qiraa'adii waa yoom kastaba oo taasi way iska jirtaa ee dee waxa weeyaan buu imaka halkan leeyahay haddana toddobaadkii bal maalin bacd alculamaana maalinta jumcaha bay maalintaa kaba dhigi jireen koona maalmo kale adugu waxa weeye toddobaadkii maalin xadiidka yeedhintiisa u fadhiiso oo walow waqtiyadii dambe uu inqiraaday dee taasi ay joogsatay malaa suyuudi iyo sakaawi dabadiino iskaba inqiraaday waa hadiyo goor wax dee markaa marka leega saynu soo marrayba aclaa wujuuhi riwaaya waxaaba weeya maqalkan sheekha laga maqlaya ayaa ugu sarreeya uguna fiican weliba markay imlo xaaladee tahay oo waxyaalo badan oo dee masiye dheeraada u yeelaya ayaa ay markaa tani kulansanaysaa yeedhinta xadiidka la yeedhinayay bal iyadoo axaadiida qiraa'adii kale ay iska jirayso taasi waqti aan lagu xadaynayn haddana toddobaadkii maalin majlis qabo aad xadiidkii ku yeedhinayso ama xifdiga aad ka yeedhi waana ta ugu fiican ee ugu wanaagsan ama kitaabba kaba yeedhiyo iyadoo dadkina ay qoranayaan iyadoo dee taasna aad tay dayasho aad markaa ku dayanayso dadkii akaabirta ahaa culimada ahaa ee tan laba yimi oo wacqid majlisan yowman maalin biisbuuca fi isbuuci maalin isbuuciya majlis qabo maxaad u qabanaysaa waa lil imdaa yeedhinta xadiidka la yeedhinayo itisaa e itisaan dayasho aad ku dayanayso dadkii akaabirta ee tan la yimi daraaddeed weeye uma اtakid mustamliyan wallah subxana wataala ala ثم اتخذ مستمليا محصلا وزد إذا يكثر جمعا وعتلا ثم اتخذ شخصiga محadidka xadiidka yeedhinayow اتakid waxaad yeelataad samaysataa mustamliyan shaksi mustamliya oo dhawaaqaaga gaadhsiiya dadkii kale hadduu majlisku badan yahay aan dhawaaqaagaba maqlahayn ama aan hagaagu maqlahaynba mustamligaasoo muxasilan shaksi isaguna cilmi xasishaday oo dee fahmo iyo macrifo iyo fidno dhaba ah taas isagu oon ahayn shaksi dee adugu qaafila aan ahayn wasid siyaadi mustamligii oo mustamlig ka badiba siyaadi idaa yagsuru hadduu bato jamcun jamcu uu bato oo mid keliyihi oo muballiqi aanu dadkii wada gaadhsiin karahayn mid ka badiyo kolba intii loo baahdo dhowrba ha noqdeenbe ka yaal mustamliintaada ka dhigba wactalaa waa kor noqdaayoo u kor noqonayaa waa mustamligii oo bacnaa meel sare ayuu ku fadhiisanayaa si ay dadkii ay u arkaan dhawaaqiisana u maqlaanba haddii taasi suurtogeli weydo si ismaaciil ibnu culaya iyo aadam ibnu abiyaasiya ka dhacday majliskii maalik iyo majliskii shucbaan way istaagayaan boo taagnibaabay markaa dhawaaqa dadka u gudbinayaan yuballiqu xaal uu gaadhsiinayo uu kor noqonayaa mustamligii yuballiqu xaal uu gaadhsiinayaa saamica kii isagu maqlayay isaga u ka maqlaya uu dhawaaqii mumliga ama sheekha uu gaadhsiinayo aw yufahimu amase uu fahamsiinayaaba wey oo kii isagu maqlaya laakiin aan aad u maqlayn buu u sugayaa wixii uu maqlayuu fahamsiinayaa wey wastawsata wuxuu ka aamusiin dalba aamus dalbaya annaasa dadka wuxuu aamusiinayaa dadka likaymaa yafhamuu si ay u fahmaan wixii lalahaa shalay waxaa inoogu dambeeyey beydkii in ay dee habboon tahay shaksigu hadduu macrifadaa leeyahay inuu toddobaadkii maalin u khaas yeelo yeedhinta axaadiista la yeedhinayo oo sidaan shalayba soo sheegnay macluu maaha darsigiisa inuu yoom keliya ka dhiga maaha ee dee waxaa duruustii u badnayd sheekha qiraa'adii lagu dul aqriyaya ama uu aqriyayay baan yeedhin ahayn baa taasaa badnayd oo iyadu waqti kasta soconaysa haddaba waxaa habboonna iyada ah marka la eego riwaayada wujuudeeda kuwa ugu sarreeya ayaa ahbee inuu maalin u khaas yeelo yeedhinta uu axaadiista yeedhinayo taas baa markaa uu inoo soo sheegay iyadoy arrintu tahay dadkii akaabirta iyo xufaadda ahaa ee arrinkan la iman jiray dayasho uu ku dayanayo taas bay waana dee waqtiyadaa hore ibnu salaax iyo wixii waqtigiisii ka horreeyey badnaa oo dadkii xufaadda ama muxadisiinta kollay da'bigood iyo caadadooday ahayd yeedhinta ay yeedhiyeen walow dee bacdigood ay maalin yeedhin jireen kuwana ay toddobaadka maalinba ka badin jireen jamaacooyin yaa ka mida maalinta jimco inay yeedhin jireen lasoo naqliyo salaada dabadeed kuwana maalmo kaleba adugu baltaas waa imlaa wixii ku tacalluqsanaa weeye walow ibnu salaax dabadii ay joogsaday ilaa xaakib ilciraaqi laga soo gaadhay isna awaakhira xayaati oo bilaabay muddo tobankii sanadood ee ugu dambeeyey noloshiisa inankiisii abu surcana isna waxoogaa buu waday aabihii dabadii xaafid ibnu xajar baana dadkii waqtiyadaa u badnaayo kun majlisin ka badan korkiisa ka yeedhiyeyba suyuudi iyo sakhaawina waxbay la yimaadeena laakiin haddana dabadeed way joogsatayba oo dabadeed way joogsatay arrinta iyo yeedhintani markaa bal marka waxa weeyaana dee dadkii markaa uu mumligii usadaas oo kale majlis lagu kulmee uu yeedhinayo waxaaba loo baahanayaa cid imaam dee sheekhan dhawaaqiisa dadka u gudbiso muballaqba isaga laftigiisii u gudbinaya alfaadiisiina raacaya kol dadku hadday aada u badan yihiin dhawaaqiisaba dadkii ma wada maqlayaan oo isagaa gaadhsiinaya haddii dadkii ay maqlayaanba dhawaaqiisee laakiin fogi ay ka yar fogyiin hadalladiisii qaar ay kaba qarsoomayaan oonay hagaag u fahmahaynba ama uu u sugayaa oo uu gaadhsiinayaa taas bay wadiifada muballiqani tahay haddaba kaas buu sheegayaa mustamligii wixii ku tacalluqsanaa iyo dee taa haddii loo baahdo ayuu abyaadan inoogu sheegayaa wuxuu uhi istumatakhid yeela adigan xadiidka yeedhinayow waa ninkan dee muxadidka ee xadiidka yeedhinayow mustamliyan mustamli yeelo waa ku isagii kaa yeedhsada ujeeddadu gaadhsiiya dawaaqaagii dadka waxaa abi daawud iyo ay wariyeenaye ma kaleba inuu saxaabi raafic bnu cabrin la yidhaha yidhi rasuulka ilaahay baan arkay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo mino dadka u khudbaynaya waqti barqa ahoo baqalna ku sugnaa oo cali bnu abi daalibna yucabiru canhu macnaa dadka uu gaadhsiinaya dhawaaqiisiiba waxaana dee aan kuba soo marray abi jamra markaa dee ninkii la odhanayo taabiciga shahiirka ahaa inuu yidhi ibnu cabbaas baan iyo dadka ayaan u kala turjumaan jiro taasna ay ku xambaareen uun dee dhawaaqiisa gaadhsiintiiba adugu bal markaa ittakhid mustamliyan mustamligaasoo muxasilan nin wax taxasishada jidadu nin faahima macrifo leh weeye oo mutayaqidna ah taas oo waa in markaa kaa yeelo oo adigu waxa weeyaan shaksigan mustamliga ee adiga markaa gaadhsiinaya dhawaaqaagii dadka u gudbinaya dee in badan waxaa loo ictimaadsanayaaba waxa isaga laga maqlayaa loo ictimaadsanayaa wixii aada lahaydba markaa shaksigu hadduu macrifo leeyahay dee tasxiif iyo taxriif markaa yimaaduu bedelo hadalkaagii ama taas takyiir kuba dhaco ayaa markaa macrifadiisani ay ka noqonaysaa dee wax lagaga aamin noqdo aqoontan iyo taxsiilkan uu leeya iyo fidnadani haddaba shaksi muxasil ah oo mutayaqidana waa inuu noqdaa mustamligaas ee shaksi beliid oo qaafila inaanu noqon ay soo naqliyeen imaamkii yaziid ibnu harin oo dadkii iyagu dadka aada iyo aada u badanay majaalistiisa ay xaadiri jireen cinda alimlaaq ka mid ahaa in mustamli lahaa barbakh baa la odhanayay mustamligaasa khadiibba jaamiciisa ku suganoo markii adigu yaziid baa axaadiis yeedhiyey oo xadiis baa la weydiiyey yaziid ibnu haaruun markaas baa wuxuu uhi xadaanaa bihi cidda ilaa ujeeddada nin wax ka badan ayaan ka maqlay xadiidkan oo noogu warramo cidda waa ciddatu min annaas weeye tiro dadka ka mida ayaa noogu warramay ninkan ayaa dee yar khafladiisii ama isagoon taxsiil saasa lahayn ayuu laftigii cidda ama dee ayuu wuxuu u qaatayba inuu magac shaksi yahay markaas buu dhawaaqo yidhi yaa abaa khaalidin ciddatu bnu man ciddu waa inayo yaziid baa yidhahi waxa weeye cidbo ibnu faqid faqadtuka ama faqdatuk baasay dee bacdigood ku dabdiyaan adigu waa ku waaya ama dee waa taas inankeedba weeyo usheeday dee isagiibu fahma la-aantiisiiya taas ayuu tan kuma ishaaraya bal waxay soo naqliyeen ma nin kale oo isaguna axaadiis yeedhinayay oo abu cusmaanna kunyadiisu ahayd baan ba isla mustamligiisa ahaayo alaa waxaa dhacayna kitaabkiisii waataynu soo marray kolkol waxaa kitaabka ku sugan dee haddii la islaaxinayana in la caddaynayee ayaa waxaa dhacay qaala rasuulu allahbdii baa markaa ka maqnayd markaasuu doonay ninkii dee mumligaah inuu xaqiiqadii caddeeyo markuu sheegay malaa xadiid anasna uu ahaa xumaydna uu ka warinayey ayaa intuu yidhi qaala rasuulu buu yihi kadaa fii kitaabi saas baa kitaabkayga ku sugan wa huwa rasuulullahi in shaa allah saasuu ka cabiray ninkii mustamligiisa ahaa ayaa wuxuu markii uu dee sheegay usluubkay ula iman jireen inay kusoo gudbin jireen mustamliyiin dadka mustamliyiintuna uu la yimi ayaa markuu yidhi abu cuhmaan ayuu ka soo naqli u yihi qaala rasuulu washaka abu cuhmaana fillah cibaaro saasuu ka cabiray shakina waxaase asalkiisa inuu ka dhaco buu sheegayo markaas baa sheekhii mumligaa yidhi kadabta yaa cadu wallaahi maa shakagtu fillaahi qad weliga ilaahay shakigama gelin ee macnaha tani waxay ahayd waa asalkiisa waxaa ku sugan caddaynteed oo markaa daba dee ruux sidaas ayaanu noqonin kaflada caynkaasa leh waa in ruux muxasila waa inuu yahay mustamligaasi wataq muxasilan marka haddii dee mid keliya uu dadkii ku gudbin karo dhawaaqee dee hadday waqtiyadeedna sooba gaadhaan mukabiru sawt baaba ku filaa xataa mustamliga looma baahdeen beeb haddii mid keliya gaadhsiin karo isagii baa lagu kaaftoomayaa laakiin hadday dadku badan yihiin oo mid keliya aanu dhawaaqa ku gudbin karahayn waa la ziyaadinaya wuxuu uhi wasid ziyaadi idaa yagsuru hadduu bato oo mustamligiidaa mid ka badi idaa yagsuru hadduu bato jamcun jamacuu bato oo jamacii dadku haddii ay bataan oo dee markaa inta kolba loo baahan yahay ka yeel mustamliintaas waxay soo naqliyeen halkan shaarixana kuwa sugan abuu muslim ilkaji ibraahim ibnu cabdillaah in majliskiisa toddoba ay joogeen waa isagoo dad yeedhinaya waqtiyada qayrka marka sidaas xataa masaajiddu bay qaan jireen bannaanada ay fadhiisan jireen iyo duruqdaasi bay fadhiisan jireenba markaa toddoba ayaa joogay midbaka kale usii gudbinayo oo xataa dee kuwa muslimiinta bacdigood may maqleen sheekha dhawaaqiise dhawaaq loo gudbinayo oo mumli kale ay ka maqleen unbay maqlayeen oo ilaa dhowr iyo afartan kun baa dadkii tawaadaha sitee ay wax ku qorayaan ay gaadhsiinayaan ayaa la yidhi ba toddoba ayuu lahaa caasim ibnu cali majliskiisa boqol kun in ka badan waa dee markii meeshii intii la fadhiyey ay qadareen kolley ruux ruux looma tirine adigu dee mubaalaaqabaha ku sugnaatay ayaa majliskiisa fadhiyaa la yidhi isna mustamliin buu lahaa bal isaga labaa bay soo naqliyeen haaruun mugxila iyo marka waxa weeyaan haaruun udiiki laba mustamliin oo la kala odhan jireen waxa weeyaan un adigu haddii jamaci bato intii kolba loo baahdo ee mustamliinta looga baahdo kordhi weeye si ay dadka u gudbiyaan dhawaaqaaga wasid idaa yagsuru jamcun wactalana wuu kor noqonayaa waa kii mustamliga ahaa oo isagii haddii ama meel sare ayuu ku fadhiisanayaa sida kursi iyo wax lamid ah ne waayo dhawaaqiisan baa loo baahan yahay inay dadka maqlaan haddaba meel sare ha fadhiisto oo sida kursiya isagoo kuma fadhiista taas hadday suurtagal noqon weydo ama dee sahlanaan weydo isagoo taagan xataa yakuuna ablaqa lisaamiciin geedhintiisaas ama geei gudbinta uu gudbinayaa iyo tabliiqiisaasi ha noqdo sidaa dee ismaaciil ibnu culayaba isagoo majliska ama ismaaciil ibnu ibraahim amkaasi imaam malik majliskiisii la joogo ayuu isagoo taagan ayuu markaa dadka u gudbinaya dhawaaqa markaas ama waxa lagu dul aqriyayaba shucbana sidaas oo kale majliskiisii aadam ibnu abi iyaas oo ninkaan dee labadoodaba kitaabka bukhaari baan kusoo aragnay isna isagoo weliba wax qoraya isagoo qoraya weliba haddana qoranaya ayuu dadkana u gudbinaya taagna ugu gudbinayayba oo markaa uu kor noqonaya hadday sahlan tahay haddii kalena ha isbataago wactala yuballiqu saamica oo yufahimu asaamica ayay kuwa kale ku dabdisan marka yuballiqu ay wactala uu kor noqonayaa meel saruu isagu ku fadhiisanayaaba yuballiqu xaal uu gaadhsiinayaa saamica kii isagu maqlayey oo macnaa waa saamica minhu badhow waa kii isaga ka maqlayey macnaa waa kii aan sheekha carabkiisa maqla dhawaaqiisa maqlayne isaga un ka maqlayey isagoo gaadhsiinaya aw yufahimu amase uu fahamsiinayaayo tabliiquna waxa weeyaan waa shaksigii aan mumligaba dhawaaqiisa maqlayn oo dhawaaqii la gaadhsiiyo asaamicana markaa waxaan ka dhigaynaya hadduu sheekhi ka maqlayo uma sii baahnee waa asaamica minhu ninkii mumlig mustamliga un ka maqlayay ayuu gaadhsiinayaa tafiimkuna waxay noqonaysaa shaksigii wuu maqlayaaba ee laakiin waxa weeye hagaag baan u wada maqlaynoon markaa mumligii laftigiisii markaanuu fogida uu ka fogiyo daraaddeed hagaag u wada maqlayn ayaa kii mustamriga ahaa ayaa u sugaya wixii sheekhu lahaayoo fahamsiinaya mumligu uu lahaa oo yuballiqu saamica u yufahimu way wastansata wuxuu ka aamusiin u aamusiinayaa annaasa dadka oo haddii laqad iyo qay hadal iyo waxaasi jiraan intaan majliskii bilaabmin yeedhintii aanay bilaabmin ayuu dadkii wuxuu ka dalbayaabaa inay aamusaan waa haddii loo baahdo istansiti naasa yaa jariir baa rasuulkuba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yowma xajati lwadaac carafa uu jariir binu cabdillaahi ku yidhi si ay khudbadiisii u maqlaan haddaba dadkiibuu ka aamusiin ayuu aamusinaya ka aamus dalbayaa likay maa yafhamuu qaad nuskaan sida taalla kuwa qaarkoodna idaa takalamuu baa nusqooyin kalena taallay waa wuxuu dadka uga aam u aamusiinayaa waa likay maa yafhamuu si ay u fahmaanba ee mumligan ama axaadiidta la yeedhinayo ama wastansata naasa idaa takalamuu hadday hadlaan oo iyagu dee dadkii ne waa markaasaa loo baahanya hadday dadku wada aamusan yihiin dee dad aamusan aamusa ma odhanayo ee waa hadday hadlaan oo ujeeddadu laqad iyo hadal iyo waxaasi jiraanoo loo baahda istinsaad ayuu aamusiinayaa dadkii wey wa bacdahu basmala uma yaxmadu musalliyan wa bacda daka yuriidu maa qulta aw man qulta maca ducaa'ihi lahu wa qaala shaykhu fi intihaa'ihi wuxuuhi wa bacdahu istinsaadkaa dabadii ama aamusiintaa uu dadkii aamusiiyey dabadii oo markaa mustamrigi uu aamusiiyey dabadii basmala waa bismilaysanayaa bisinkii ayuu aqile la imanayaa oo wuxuu odhanayaa bismi illaahi araxmaan iraxiim mustamrigii uma yaxmadu ilaahay buu ku xamdiyayaa musalliyan xaal yahay isagoo ku salliaya rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo ku salliaya wa bacda daaka markaa xamdigaa iyo basmaladaa iyo salligaa dabadiina yuriidu uu soo aroorinayaayo macnaa wuxuu odhanayaa maa qulta maxaa tidheed sheegtay minade axaadiisba aw amase man ayo iyo kuma ayaad qulta ay dakarta sheegtay marka la eega xaggii rijaalsha iyo isnaadka markay tahay sheekhu taa ku odhanaya maca ducaa'ihi ducadiisaya lala qabo lahu sheekha uu ducaynayo weeyo isagoo ama raximaka allah ama kafaraka allah ama wax la mida raacinaya ayuu odhanayaa maa qulta haddii xadiiskii ay tahay ama man qulta oo macnaa man dakarta hadday isnaadka iyo ruwaaddii ay tahayba wey wa qaala sheekhu sheekhu wuxuu odhanayaa fi intihaa'ihi dhammaadkiisa waa bacda intihaa'i markaa uu salligaa iyo hadalkaa dhammeeye xamdigaa iyo dee maa qulta ama man qulta uu dhammeeye ducadii taas ee fi intihaa'i ilmustamri wuxuu odhanayaa xadahanaa ayuu odhan wa yuriidu waxaan u soo aroorinayaa markaa alisnaada isnaadkiibuu soo aroorinoo uu sheegay isnaadkiisii mutarjiman xaal yahay mid isagu tarjamaynayo dee tarjamadoodii sheegaya shuyuukhaw sheekhadiisii alafraada afraadda ah keliyada ahaa jamcu fardi ma weeye isagoo tarjamadoodii iyo wixii dee lagu garanayay keyrkood ka soocayay raacinaya markaa wax ka warinayo oo markaa haddaba shaksigii mustamligaa de waa isimlihiisii u dhici jiray waqtigaa hore ayaa horta bisminkii buu la iman xamdiina waa la imanayaa salli iyo salaamna waa la imanayaa waxyaalahana dhawaaqa sare ugu qaadayaa dabadeed baa wuxuu odhan markuu intaa dhammeeyo sheekhii mumligaabuu ka odhanayaa maa qulta macnaha waa dee maa dakarta min alaxaadiis maxaad sheegtay axaadiida amase man qultoo mantaale dee markaa ma dee waxay caaqilkaa bay ku dhacaysahay waa man dakarta min alasaniidi oo markaa dee waa ruwaadiina iyo waa dad weeye eeyaad sheegtay ee ruwaadii ka mida waa kuma ciddii aad sheegtay taas buu odhan welibana waa inuu u duceeyo asiidii ay caadadu ku dureertay ama ay ku tagtay oo ah in sheekha isagoo weliba dhawaaqaysa dee taa waxyaalahan ku dhawaaqayaa uu duceeyo odhanaya man qulta ama maa qulta man dakarta ama maa dakarta raximaka allah ama radia allahu canka ama kafaraka allahy yaxya ibnu aksam oo qaadu shahiir ahaa oo maamuun waqtigiisiina qaadilqudoodkaba ahaayo ayaa wuxuu dee iyo dee mala rashiid iyo ayaa halkan waxa ay ka soo naqliyaan shuraaxda guud ahaan inuu yidhi niltu lqadaa wa qadaa alqudaati walwasaarata wakada wakada ما سررت بشيء مثل قول المستملي من ذكرت رحمك الله أو رضي الله عنك أنا قاضي waan noqdo qaadi lqudaadna waa noqdo wasaarana ama wasiirna noqday waxyaalo kaloo manaasib dunawiyana waan gaadhayba laakiin kuma farxin shaynagu yihi intan ku farxo shaksiga muxadidka mustamligii marka uu odhanayo maa dakarta ama man dakarta raximaka allah ama radia allahu canka uu odhanayo yaxya ibnu aktamkaas naftiisay ka soo naqliyeen rashiid inuu ku yidhi martaba teeba ama maraatib la gaadho maxaa ugu fiican oo ugu qiimo weyn oo markaas buu yidhi dee maanta fi waa amiira almu'miniin baa too dee martabadan aad ku sugan tahay markaas baa wuxuu yidhi alilaakinii acrifu waan garanayaa waa rajulun fii xalqa yaquulu xadadanaa fulaan can fulaan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kada ninkaas baa martabo la gaadho martabadiisa ugu mudan isagaa iga khayr badanoo waayo magaciisu had iyo goor magacee rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh buu la xidhiidhsayo laa yamuutu abadan naxnu namuutu wanafna isaga weligiiba dee dikrigiisiiba baaqi noqonaya annagu se waanu dhimanaan marka maanu dee waxa weeye waan dhimanaynaaba adugu bal markaa waxa weeye waa u ducaynayaaba markaas raximaka allah ma radia allahu canka iyo wax lamida ayuu odhan taas waqaala shaykhu fi intihaa'i marka taasuu horta odhanaya oo waxa weeyaan daaka bacda daaka yuriidu maa qulta aw man qulta mac ducaa'ihi lahu wey ducadii u ducaynayey taas markaa mustamligu mumliga u ducaynayay taas iyadoo ila jirto marka maa qulta ama man qulta leeyahay waqaala sheekhu markaa sheekhibaa wuxuu odhanayaa fi intihaa'i waa kii mustamligaa dhammaadkiisa marka uu dhammeeyo dee umuuraha ka faaruqo ayaa wuxuu odhan xadaanaa ayuu odhanaya wayuriidu markaa wuxuu soo aroorinayaa sheekhu alisnaadi isnaadkii buu sheegi ya xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan ilaa matnigii xadiidka laga gaadhayo mutarjiman xaal uu tarjamaynayo uu tarjamadooda sheegayo shuyuuqa u sheekhyadiisa alafraada afraadda ah oo sheekhadiisaa keliyada ee u baahan dee in kayrna laga sooco heeg loo caddeeyo isagoo magacyadoodii dhamay